magaalada cawayska washington qodobadaan caawa idiinku haya waxaa ka mid a gabadh suxufiyada oo iyadoo ku sugan goobtii xafladda arooskeeda loogu dabaaldegayey mar qura uun laga war helay iyadoo taajkii arooska gashan oo war soo tabinaysa waxaa kaloo aad maqli doontaan lamaanayaal iscalmaday balse da'doodu aad u kala weyn tahay qiyaastiina ay u dhaxayso lixdan sannadood iyo wax ka badan waxa aan ka maqnayn sheekadii taxanaha ahaayidee adeegta iyo qodobo kale waa caawo iyo cawayska aynu ku bilowna ee gabadh suxufiyada oo u dhalatay dalka jina ayaa habeenaan sidaasi u fogeyn u dabaaldegaysay xafladda guurkeeda iyada iyo saygeeda ay calmatay waxay ku soo labisteen dharkii caruuska loogu talagalay iyadoo haddaba taajkii gashan oo falaawarkii gacanta ku haysata ayay mar qura sii daysay ninkeedii ay gacanta haysatay waxaana laga war helay iyadoo meel dad kala duwani joogaan waraysiya ka duubaysa bal haddaba sheekadaasi oo dhammaystiran iyo waxaa gabadhaasi aroosaddaa ku kalifay inay war raadiso waxaa inoo hayaa xamse suldaan aadan faarax oo ah dhegayste ku sugan magaalada hargeysa xamse kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington sheekadaasina bal nooga dhac sahra aad baan ii salaamaya adigii asxaabta washington iyo v o eedaba sheekadani waxay ku saabsan tahay gabadh suxufiyada oo da-yar oo runtii toddoba iyo labaatan jir da-deedu tahay magaceedana la idhaahdo jinying jinying runtii dadweynaha jine oo iyagoo fadhiya telefishanada daawanaya ee waxay runtii arkeen wax ka yaabiyey oo aada uga yaabiyey indhahoodana ka yaabiyey waa tahay arrintay arkeen waxay ahayd mar keliya uunba waxay arkeen gabadh suxufiyada oo xidhan taaj oo markaa labisan oo ku labisan arooskii taajka arooska dabeeto way eegeen waxaaba gabadha ay wareysanaysaa dad arrintani waxay timid mar dhulgariir ka dhacay dhulka jina waa tahay welibana gaar ahaan gobolada koonfureed ee sinjaw gobolka la yidhaahdo ama deegaanka la yidhaahdo gabadhan ayaa iyadoo la socota odageedii ama waktiga xafladii caruuskeeda ka guda jirta ayay sahray maxaaeeday kasoo carartay waxaana qaadatay microfoonka waxaana hore ka wareysatay dadkii
marka xafladeedii arooskaa loo dabaaldegayaa taashkii caddaana way sidataa marka iyadoo arooskeedii loo ciyaarayay waxay mar qura ka war heshay in gobolka ay markaa ku noolayd in dhulgariir ku dhuftay ha welibana arrinta kale aadka u la yaabkani waxay ahayd saaray gabadhani waxay wadatay make upkeedii oo way labisnayd oo xamuuradii bay marsanayd oo wixii dumarku ismarin jireen bay marsanayd waxaa kaloo sidoo kale gacanta ku sidatay ubax marka dee dadka aad ilaa qofkii la wareysanaya aad buu u yaabay runtii waa gabadh falaawarkii sidata gacanna falaawarkii ku wada gacanna microphonekii ku sidataa ha dabcan maxaayday welibana waxyaalaha kale aadka ula yaab kale arrintani dee naadir bay ku noqotay warbaahinta oo dhan baa runtii qaada dhigtay waxaana arrintan soo dhigay sida iyada video soo dhigay wargeyska la yidhaahdo telegraph ee kasoo baxa dalka ingiriiska waa tahay marka xamse dadka dhegeystayaashu waxay isweydiinayaan mikrofoonkan ay markiiba la booday laynanto aroos bay hayde xalkee buu usii yaalay ma kamaradihii iyada arooskeeda lagu duubayuunbay tirunna marya horta arrinta aadka u la yaab kale dadka soo jiidatay dadku faallo badan bay ka bixiyeen saaray arrintan waa tahay qaar waxay dhahdeen waa suxufiyadoo de waajibkeedii bay gudanaysaa iyo arrin qaran bay ku jirtaa gabadhana sida la sheegay jaa-isado badan baa lagu guddoonsiiyey waxaanay tafatiro ka tahay maxayd wakaalad warar oo la yidhaahdo wow ama waabo marka lasoo gaabiyo waa tahay ninkeedii oo yaabay oo arrintii aada u qariibsaday gabadhii oo iyagoo dareyskii xiran dee tifiyadii oo dhan laga daawanay
marka isagu ma la socday ile marka horeba waa kun wada socday xafladda arooska isku sii raacayay dee meeshiibaba iyagii oo loo dabaaldegayay marka markii gabadhii ay war bilowday isagiina baasha miyaanu ka raacin mise uu kasii hadhay
horta isaga uu ka hadhay iyadoo keliya la arkayay oo wadooyinka taagan oo wareysanaysa dadkii kana wareysanaysa dhacdada ama dhulgariirkani sababay dadka ku dhintay maxayd intaa uu xilligu bilaabmay maxayd khasaaruhu intuu leegiyay ilaa hadda haddii jirto dhimasho ama dhaawac uu jiro marka runtii dadka qaar inta badan waxay ku tilmaamay inay gabadhana geesiyo tahay maadaama ay dajida hore gariirku ka dhacay kasoo warramaysa iyadoo weliba taashka arooska sidataa ha marka runtii waana iska dhacdaa maxaaday sahraayo inta badan saxafiyiinta waxaad arkaysaa qaar kasoo warramaya goobo dagaal qaar kasoo warramaya maxaaday meelo dhulgariiro duufaano dhexdood kasoo warramaya qaar kasoo warramaya meel xabadu ka dhacayso runtii meyd iyo dhaawac yaalo waana dee dadka qaar waxay dhahdaan warihii safka hore inta badanna waa heegin waa tahay marka ninkii caruuskii ma laga yaabaa xamsow isaguna inuu kamid ahaaba dadka la wareysanayay kulaay dareenkaagu siduu yahay
wallahi dadku waxa maxayday la sheegayay ninkaasi in uu aada u yaabanaa oo u ka yaabanaa gabadhan ka hoos baxday warkiiun doonatay de warkeedii shaqadeediiun iska bilaabatay iyadoo carusada waa tahay marka arrintaasi arrin aada iyo aad dee dadka usoo jiidatay bay noqotay runtii adiga laftaadaba weriyada hataa dhacdooyin badan baa laga yaabaa inay kasoo mari karaan ama waxyaalo badan anugu tan usoo joogay waxaa kamid ah wadanka south africa la idhaahdo ayaa waxaa ka dhacay garoon baa dad isku buuqeen dabeeto way maxaad runtii life loo daawanayo dadbaadu wax noqday weriyihii dadkii wax noqday buu kamid ahaa haddana u warramayay iyadoo lagu sido bahalkii yaraayee dhaawaca oo dadku wareysanay waa tahay xamse suldaan aadan suldaan faarax aad iyo aad baad umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa waktigaaga waa isaha aad baan kugu mahadnaqaya adiga iyo fiiceeda
aweysin wanaagsan iyo ramadaha kariim baanu dhegaystayaal idin leenahay bal haatan aynu eegno lamaanayaal da-doodu aada u kala fog tahay oo xataa qaarkood ay da ahaan awoowo iyo ayeeye isku noqon karaan oo haddana xidhiidh jacayl dhex maray qaarkood way isguursadeen kuwo kalena haatan ayay ku guda jiraan haasaawihii gogol xaadhka guurkooda warbaahinta caalamka oo qaarkood ay arrimahaasi wax ka qoreen islamarkaana ay soo ururiyeen dhacdooyin kala duwan oo dunida ka dhacay waxaa inoo haya oo mid ka mida wargeysyadaasi soo akhriyey ibraahim xasan daanduray oo istuudiyaha ila fadhiya ibraahim sahraay sheekooyinka sidaad sheegtay waa qaar aad u xiiso badan waxaana ugu soo horreeya nin soomaaliya oo boqol iyo laba iyo toban sannadood jiray oo guursaday gabar toddobiyo toban jir ahayd markaas goormuu ahaa markaa sanadkaasi ibraahimo waxa ay ahayd bishii oktoobar sannadkii labada kun iyo sagaalkii waa tahay weliba zahroy kaaga sii darane shan xaas oo kale ayuu ninkaasi hore u guursaday oo u dhalay saddex iyo toban carruura aaggii uu ku guursaday ayaa dadkii jooga unbaa mar wada fajacay markaasaa qaarkood ba xataa waxay yidhaahdeen awowo ayuuba gabadh uu noqon karaayo maxaa u geey waxaase ka sii daran zahroy wiil yar oo sagaal jira ayaa isaguna waxa uu guursaday haweenay konton iyo saddex sannadood jirta taasi oo adduunka yaab iyo argagax ku beertay waa tahay ibraahimow dhacdadaasi toddobaadkan dhacday ee wiilkaa sagaal jirka ahi uu gabadhaa ama islaanta saddex iyo konton jirka uu guursaday de wiilku xilligii guurkaba muu gaadhine siduu gabadha u shukaansaday
sheekada la yaab kale oo dadka deggan tuulooyinkaasi ay ilaa haddii isweydiinayaan oo ka fajicisay ayaa taasa waxa ay hore sanadkii lasoo dhaafay xaflad taa la mid a ay ka dhigtaan meesha la yidhaahdo mubu malanga dalka koonfur africa waa tahay marka taas waxay ahayd xafladdii meerka ama faraatigeliska aad iyo aad weliba waxaa kaloo ka sii yaab badan zahray wiil kow iyo soddon jir ah oo shukaansada islaan kow iyo sagaashan jira waa tahay waa saddex jeer bay cimrigiisa ay tahay wiilkaasi ayaa waxaa la sheegayaa in haweenaydaasi uu la ballamo ama uu shukaansado ay ka weyn tahay saddex jeer da'da ay jirto marka la fiiriyo kelly jones oo kow iyo soddon jir ah oo isagu ku nool georgia ayaa waxa uu la deedgelayaa islaamo dhowr ah waxaana marmar uuba islaamahaas u geeyaa hooyadiis oo konton jira islaamuhu markaa ninkaasi lahaasawaana waa imise jir qiyaasteed haddee taas maa la isweydiinayaa sagaashan iyo kow sano iyo wixii ku dhadhow markaasaa weliba wuxuu leeyahay hooyo gabdhahan si fiican u sanaan markaasaa waxay leedahay iyadana ee soo dhowaada fadhiista soddodiin la hadla uu leeyahay
marka ninkaas isagaa waa yeelka ugu baxdaa laakiin shantii sannadood ee lasoo dhaafay ayaa xiriir aan saas u ballaareen waxa uu la lahaa marjaroye makuul oo kow iyo sagaashan jir ah wax lala yaabo waay laakiin waxaa kaloo ka sii yaab badan hahe odayga sideed oday siddeetan iyo toddoba jira oo isaguna guursaday toddoba iyo labaatan sannadood gabar jirta odagaasi oo haag la yidhaahdo ayaa waxa uu guursaday kristal lixdan sannadood ayuuna ka wen yahay waxaana ay ku nool yihiin new york waan garta ibraahinow marka dee kolley keli kuma aha e bal haddaad hore usii socoto yaa kale iyaguna la yaab leh ee da-doodu aada u kala fog tahay ee haddana aroos galay amaba guri wadaaga amaba haatan shukaansi iyo hasaawo ku jira
zahroy qoyska iyo saaxiibada ayaa aad u carooday ee gabadha la yidhaahdo kay brooks kadib markii ay ku dhawaaqday inay aad u jeclaatay oday toddobaatan jir ah oo ku dhowaad konton sannadood ka weyn
waa tahay marka saaxiibada waxay leeyihiin maxaad wiil dhallinyaro oo kula faca aad u raadsan weyday sidaas ayaa cid walba ay tiri oo weliba la yaabtay oo weliba isweydiisay gabadha yar maxaa qaaday waa tahay ibraahim intaasi ayaan filaya inay ku dhan yihiin warbixintii wargeys ku qoray balse adiga haddaan fikraddaada ku weydiiyo da'daa sid aadka u kala fog ee ha noqoto gabadhu inay weyntay ama inuu wiil ninku weyn yahay ee sideed u aragtaa adigu shaksi ahaan hadda kolleyto anigu da iga weyna ma guursan gabar aan ka weynaana ma guursan weli laakiin waxaan uun u arkayaa in ay sheekadu tahay in la isla noolaado oo caanaha la isla cabo marka zahrow maadaama annagu aan soomaalinahay waxaan leenahay wixii calafku eebbu isugu daro ha isla noolaadaano hana isguursadaan laakiin dee taasi waxay ka hor imanaysaa ibraahino hadalkii la odhan jira shimbirba shimbirkiisuu la duulaa shimbirba shimbirkiisuu la duulaa waa runta laakiin marmarna waa arkaysaa shimbir weynoo shimbir la duulaay
laakiin ibraahino dhinaca kale soomaalida dee kuma cusba oday aada u da-weyn inuu gabadh yar guursado laakiin waxyaabaha la yaab kalahi waxa weeye wiil yaroo sagaal jira ama toban jira ama waxaan dhaamin oo gabadh weyn oo ilaa lixdan toddobaatan jirta ay- ay guursato taasaa dhibaatada soomaali ku noqonaysa laakiin anu waxaaban leeyahay marba haddii gabdhihiiba odayaal waaweyn loo dhisayo dee gabdhuhuna wiilal yaryar ay iska guursadaan waaba feerba zahrow haddii la isjeclaanayo maxaa diidaa
hagaag ibraahim aad baad umaadsantahay waa hagaag dhegaystayaal haatan aynu dhegaysanno sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto ee uu qoray qoraaga maxamed xasan cusmaan oo haatan ku sugan dalka maraykanka waxaana sheekada halkii ay taagneyd inooga sii anba qaadaya xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
cabdi baa istaage oo yidhi waxaan ka leenahay ninkan qareenka isku sheegayaa uu isku buuqaye wax war ahuu hayaa ma jiro been buu rabaa inuu gado waxaan filayaa inuu ama jiran yahay ama madaxa looga jiro ama intuu lacag qaatay iyada qaylo been ah ku bislaysanayo taasi waaba gartii hadduu risaq raadis yahay midda uu leeyahay wakhtigaas bay cisbitaal waxgeeyeen anigu maba joogin waxaan jiray markaa uu magacaabayo itaaliya maragna waan haystaa midda kale takhtarkan inaan dibadda isku aragna maahee weligay shaqo ama daro kale oo gaara isaguma aanu iman marka anuu hadalkii badiyey waxcaddayna uga dan lahaa waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa inay u fiiro lahaato waxaas oo kale iyo dembiyada laysu samaynayo takhtarkii baa istaagay oo maagay inuu hadlo markaasaa garyaqaankii diiday inuu hadlo oo inta fadhiisiyey yidhi takhtar bal horta adigu fadhiiso waxaan u malaynayaa in hadalkaaga lagaba kaaftoomee markhaatiyadiina ha istaageen dhowr nin iyo dhowr naagood baa istaagay iyagoon hadlayna intay gegida wada rogteen gacmaha kuraastii ka horraysay wada saarteen haa gartay intaa oo dhammi ma wada marag baa haddaba waxaan idin weydiinayaa maxaad ka og tihiin ood ka sheegi karaysaan dacwaddii meeshan ka dhacaysay mid mid u hadla hadalkana kala hela garyaqaankii baa yidhi dhammaan waxay isku wada raaceen in waxa qareenku sheegayaa been yihiin oo cabdi waddankaba ka maqnaa marka uu qareenku leeyahay dembi buu naagtaa ka galay takhtarkana iska badaa cisbitaalka uu leeyahay wuu ka shaqeeyaa oo waxbuu ku qiyaameeyey kama shaqeeyo dadweynihii goobta fadhiyey dacwaddana dhagaysanayey ayaa hunnuhunno u bilaabay markay arkeen in xaaladdii si kale isu qorayso shahaada suuryadii markay beentoodii bogteen ayaa garyaqaanku sheegii inta gambaleel garaacay wuxuu u kankaansaday inuu maxkamadda go'aansho qareenkii oo mar horeba fahmay sida wax u socdaan ayaa inuu hadlo codsaday waase loo diiday oo lagu yidhi waad soo qoranaysaa haddaad hadal ka qabtid haddana waxaan sugnaaba waa gunaanadkii howshan saakay gallaye maxkamadan ka socotay garyaqaan kusoo dhowow go'aaminta gariiqaankiibaa hadalkii la wareegay kaaliyayaashiisii mid ka mid aha ayaa ku soo dhoweeyey waa siday tahay loona guddoonshaye waxaan caddaynayaa in kadib markii si cad loogu waayey jaallayaashan dacwadda loo haystay ay u madax bannaan yihiin meeshay doonaan inay maraan maanta saacaddan laga bilaabana aan dembi loo haysan karo dacwadanna ku saabsan jiri karin dhanka kale ee isagu dacwadda soo oogay wuxuu ku xukuman yahay ganaax dhan siddeed kun oo shilin maadaama uu dad sharaf leh oo aan dembi lahayn dembi u sameeyey maxkamadiina halkaas ayay ku xidhan tahay waxbaa dhacay wax la sheegana waa la garan kari lahaa si wax u jiraan ayaa dadweynihii garan waayey qareenka iyo gaashaanluhu sagarte maryan oo meesha fadhisay wayba suuxday markii la dareemay dadkii oo yaabanina in cabbaar ah iridii ku xidheen baa mar dambeo weli ay suxsan tahay cisbitaalka loola cararay isbitaalkiibaa muddo lagu hayay waxaana caddaatay in ilmihii dhinteen isagoo meyd ah baana laga soo saaray maryan mar alla markay ogaateen in ilmihii aan sharciyaysnayn ay ka dhinteen iyadiina ay bad qabto bay farxad iyo reerayn ka bixi weysay awal walaac dheeraad ah baa waxa ku hayay ilmahaas sababtoo ah meelay geyso iyo waxay yeeshaysan garanayn maryan baa waxaa laga soo taagay sheekiya hadaaq nololeed galabtii dambe baa cisbitaalkii waxaa ku soo boqday gaashaanlihii oo cuntiyo dhar u sida wuxuu u yimid maryan oo aad u faraxsan sariirtiiay tiilbay dul fadhisay dad kaleyna la sheekaysanaysay markaa inta niyaddii u degtay cuntadiina u furantay bay dhogor dhacsatay aad bay isu badashay lamana malayn karayn isdhallan rogga dhowrkii bari ku dhacay gaashaanlihii intuu kaxeeyey buu geeyey beerta cisbitaalka si ay u yaro socsocoto iyagoo sidii laba alla dhowre isqaba isgarab socdee aad u tillaaba gaabinaysa ayaa qorraxdii godgashay waxaa aad loo fiirsanayay dabeecadda markaa muuqataye qorraxda dhacaysaa u sabab ahayd gaashaanlihii si naba niyadiisa markaa uguma jirto guur iyo gaabsi midnaba maryanna waxa keliya ee uu hayaa waa aadminnimo iyo way cid la-dahaye gacan qabo ilaa ay si kale wax u qabsanayso wuxuu aad ugu fakaraa aad shaqo la doontid maryan iyadu meel dhanaan bay taagnayd oo inkastoo yan hubin haddana waxay islehed ninku rajuu kaa qabaa waaba laysmoogaa mar dambe baa waxaa la fadhiistay kursi dhagax ka samaysane beerta dhex qotomay sheekada u socotay sidaa uma sii ridnayn kamana baxsanayn cuntaday meesha ka cunto iyo siday isu badashay mar dambe ayaa maryan tidhi horta maad ii sheegtid magacaaga oo dhan ilaan waatanoo qoftaad abuurtay baan ahaye kuu sheegaye waxaa la yidhaahdaa d c k waxaan kaa codsanayaa inaad magacayga sidaa u qaadatid oodan su-aal kale iga weydiin gaashaanlihii baa yidhi horta iyadoo aad iyo aad u qiimo iyo qaayo yar waad mahadsan tahay waxaan taa kuu leeyahay waxaad ii qabatay baa waxaan gudi kara ahayn inaan intaa yara macnaha lahayn ku idhaahda mooyaane maryan baa la soo booday keligaa ma aha intaan gacan qabtay waana mid qof kastoo aadminimo ku jirto ku waajib ah taasi
waa tahay inkasta oo ay maryan ku rayraynayso in ilaahay soo kala furtay iyada iyo ilmihii caloosheeda ku jiray haddana bal aynu ka war sugno waxa laga yeela dembiilayaashii iyo sidoo kale waxa dhex mara iyada iyo gaashaanlaha guntiga u xidhay sidii uu maryan garab u siin lahaa guud ahaana barnaamijkeennii cawayska washington intaasi ayaan ku soo gebagabaynayaa maadaama waynu ku jirno bishii barakaysneed ee ramadaan oo aynu xoogaa hakinay fanaaniintii iyo heesihii aad uga barateen barnaamijka cawayska washington waxaan idinkaga tegayaa qasiidadan